xilli ay sare uu ka cadayay xiisada la xiriirta canshuurta aadka u badan ee dowladda federaalka kusoo rogtay dadka muqdisho ayaa waxaa soo baxaya caddeemo muujinaya in waddamada galbeedka qayb weyn ku leeyihiin qorshaha canshuurta muqdisho in laga hirgeliyo la doonayo koox khubaro ah oo la magac baxay canshuur qaadayaasha aan xuduudda lahayn texto collectors without borders ayaa soo gaaray dhowaan waddamo afrikaan ah oo soomaaliya ay ka mid tahay iyagoona doonayay inay hirgeliyaan qorsho lacaga looga qaadayo dadka soomaalida ah si lagu gudo deymaha badan ee deeqda loogu yeero oo galbeedku siiyaan dowladaha afrikaanta ah haba ugu weynaatee tan xamar fadhida khubaradan ayaa waddamada afrika waxay u tababari doonaan qaababka casriga ah ee canshuur qaadista si waddamadaasi ay canshuur fiican ugu soo xareeyaan iyagoona usii ballanqaadaya inay deen kale siin doonaan canshuurtaas ayaa wuxuu qorshuhu yahay in dib loogu celiyo waddamada galbeedka oo markii hore deyn badan geliya dowladda federaalka muqdisho nin internetka kusoo gala magaca roher steam ahna nin ameerikaan ah oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa wuxuu soo bandhigay caddeemo muujinaya in kooxahan afrika muddooyinkii dambe soo gaaray ay dhanka canshuuraha xoogga saarayeen wuxuuna bidhaamiyey in lacagaha ay qaadayaan ay dib ugu celin doonaan galbeedka The West has a plan to squeeze even more money out of Africa, and they're calling it tax collectors without borders. And so what they're doing is that they're training hundreds of reer galbeedku waxa uu leeyahay qorshe lacaga dheeraad ah looga soo saarayo Afrika. Qorshahan ayayna ugu magac dareen ururiyayaasha canshuuraha aan xuduudda lahayn. marka waxa ay samaynayaan inay tababaraan boqolaal kun oo ka mida dadka lacagaha canshuurta ah ururiya kuwaasoo aan daacad u ahayn dowladaha afrika waxaana loogu talagalay shaqaalahan in dowladaha afrika ay awood u yeeshaan inay muwaadiniintooda ku soo rogaan lacaga canshuuraad ah tallaabadii ugu horreysay ee ay qaadeen waxa ay u soo ururiyeen hay-adda lacagta adduunka iyo bankiyada adduunka iyagoo lacaga deymo ah oo tiro badan siiyey dowladaha afrika taasi waxa ay keentay in ilihii dhaqaale ee badi dowladaha afrika wixii ka soo baxayay ay ku dhacaan gacanta i m f iyo world bank It's basically a one two punch. The first thing that they did through the IMF and the World Bank was they got African countries in a lot of debt.
dhanka kale waxaa jirta in canshuurta cusub oo dowladda federaalka ay kusoo rogtay dadka muqdisho la doonayay in lagu bixiyo duulaanka ciidamada shisheeye ay kusoo qaadeen soomaaliya william ruuto madaxweynaha waddanka kenya ayaa dhowaan wuxuu shaaca ka qaaday inay ku filan yihiin bixinta dhaqaalaha ku bixi doona ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya bilo kadib kenya ayaa ku dhawaaqday inay kordhinayso canshuuraha dibadbaxyo waaweyn ayaana ka dhashay dowladda federaalka ayaa sidoo kale iyadana ku dhawaaqday inay soo kordhisay canshuuro aan horey loo arag xitaa heer ay gaartay inay tiraahdo waxaan canshuuraynaa koobka shaaxa iyo galaaska biyaha cabitaanka ah sida uu sheegay xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xilli uu khudbad ka jeedinaya munaasabad uu ku soo bandhigaya waxqabadka xukuumaddiisa